bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمaعin ama bعdu qala الmؤلف raximah اllah taعaalى wma تqdma dikrh min اlfrd النisbiy in wujida bعda ظn kwnih frda qad waafaqah غayrh fahuwa اlmutaabicu bkasri اlbaء الmuwaxadة wamaa wixii taqadama soo hormaray dikruhu sheegitaankiisu uu soo hormaray min alfardi nisbiyi xaal uu ahaaday fardiga nisbiga xaal uu ahaaday in wujida haddii la helo fardiga nisbiga bacda danni kownihi ahaanshihiisa malayntiisa gadaasheeda ayb fardan uu ahaaday la maleeyo gadaasheeda haddii la helo qad waafaqahu inuu waafaqay hayruhu isaga heyrkii inuu waafaqay fahuwa almutaabicu mutaabic weeyaan fahuwa isagu heyrkaas waay fahuwa ay dalika algayru heyrkaas almutaabicu waa mid wax raacay waay bikasri lbaai lmuwaxadati ba-da lahoos la haldhibiceeyey reebitaankeeda lala qabo fahuwa almutaabicu isagaa wax raacay heyrkaas baa wax raacay marka fardigiiba u raacay marka uu dabagalay xadiidka fardi nisbi horaan usoo marnay waa un qariibkii xadiidkii aan u malaynay fardi inuu yahay nisbi ah haddaan u helno raawigii ou dartii fardiga ku noqday ma ahane raawi kaloo warinaya haddaan helno heyrkaas mutaabic waay you raacay raawigii halkan xadiidka uu dartiis fardiga ku noqday buu raacay ayb wamaa taqadama wixii soo hormaray dikruhu sheegidiisa uu soo hormaray min alfardi nisbiyi xaal uu yahay fardiga nisbiga in wujida haddii la helo kaasi bacda danni kownihi ahaanshadiisa malaynteeda gadaasheeda yani ahaanshihiisa fardan fardi ou ahaaday malaynta la maleeyey gadaasheed haddii la helo qad waafaqahu gayruhu heyrkiis inuu soo waafaqay haddii la helo fa huwa heyrkaasi almutaabicu weeyaan bikasri ilbaai lmuwaxadati ayb marka halkan waxa la yidhaha mutaabacu galaa marka xadiidkan awal qariib buu noo ahaa fardi nisbi ah baan u malayneynay markaasaan mutaabacan u helnay mutaabacadii baan marka nin ninkii ile fardiga nisbigaa xadiidku ninaas dabaqo kamida dabaqaadkiisa hal nin ah soo maaha halkii nin baan waxaan aragnay nin soo mutaabaceeyey ayb mutaabaca marka taa mutaabacay noqone mutaabacadaasi marka labay u qeybsantaa mutaabaca taama iyo qaasira mutaabaca taama waxaa la yidhaahdaa ninkii xadiidka uu dartiisa qariibka ku noqon lahaa isaga markuu mutaabaco helo oo isaga laftiisa loo helo raawi kaloo la wariyey mutaabacadaasi waa dhammaystiran tahay mutaabaca taama lianna xadiidka bataatanba qariibnimada uga baxayba mutaabacadaas waxaa la yidhaha mutaabaca taama ayb waa mutaabaca dhammaystiran oo taam raawigii aan qariibka xaggiisa ku malaynayna isaga waa u weynay mutaabaco laakiin sheekhiisa ama shaykhu shaykhihii iyo ayaa waxaa loo helay duruq loogu helay mutaabacadaasi waxay noqonay qaasira leanna xadiidkii ariib qariibnimo ka saari mayso iyada waa iska mutaabaca qaasira ah tanfac wax waa taraysaa oo duruqdaas badan wax la-aan marka way dhaantaa dabcan ayb waalmutaabacatu mutaabacadii calaa maraatiba maraatib korkeed ayay ahaatay ay ku imaaneysaa liannaha maxaa yeelay iyadu in xasalad hadday xasishay liraawi raawiga hadday u xasishay nafsihi raawigan kee waaye waa kii uu xadiidka qariibka ku ahayo isaga naftiisa hadday u xasishay fa hiya taamatu waa mid dhammaystiran wa in xasalad hadday xasishay mutaabacadu lishaykhihi sheykhiisa ay u xasishayna iyo faman fowqahu sheykhiisa cidda ka sarrayso fa hiya alqaasiratu waa mutaabaco qaasira ah wayustafaadu minhaa wax badan amhilo badanna kutubu sita ayaa lagu arkaa marka la akrinayo ayb wayustafaadu waxaa laga faa'iideysanayaa minhaa mutaabacada ayb xaggeeda waxaa laga faa'iidayaa altaqwiyatu xoojin xoojin baa laga faa'iideysanaya mihaalu lmutaabacati mutaabacada mihaalkeeda maa rawaahu shaaficiyu waa xadiidka uu shaafici wariyey fi lum uu ku wariyey kitaabu lum can maliki can cabdillaahi bni dinaari can ibni cumara ana rasuula اllahi sal l slama qaal ashahru tiscun wacishruuna bishu waa labaatan iyo sagaal falaa tasuumuu xataa tarawu lhilaal ha soominina ilaa aada bisha aragtaan walaa tufdiruu ha afurinina xataa tarawhu ilaa aada bisha aragtaan fain quma calaykum haddii la idinka daboolo korkiina faakmilu lciddata halaatiin tirada dhammaystira soddon fahada alxadiidu xadiidkan bihada allafdi yacnii lafdigani danna qowmun dad baa waxay u maleeyeen ana shaaficiya shaafici tafarada bihi can maalikin inuu la gooni noqday oo uu maalik kala gooni noqday ayaa dad u maleeyeen facadduuhu waxay ku tiriyeen fii qaraa'ibihi fii qaraa'ibi shaaficiyi shaafici qaraa'ibtiisay ku tiriyeen lianna asxaaba maalikin maxaa yeeley maalik asxaabtiisa rawowhu way wariyeen canhu can maalikin bay ka wariyeen bihada lisnaadi isnaadkan wabilafdi fain quma calaykum haddii la korkiina laga daboolo faqduruu lahu lafdigaabay wariyeen faakmilu lciddata shaafici baa wariyey saasay dhaheen marka isagaa la gooni noqday amaa inta kale lafdiga ay ku wariyeen faqduruu lahu faqduruu lahu iyo faakmiluuna isku macno ma noqonayaan faqduruu lahu iyo faakmiluu alciddata isku mid ma noqonayaan culimada qaar ka mida imaam axmed oo kale iyo ibnu cumar laftiisa iyo faqduruuda macno kaley ku macnaynayan oo waxay leeyihiin faqduruu lahu soo ciriiriyaa laga wadaa min qadira min qadira waa ciriiriye faqduruu lahu marka soo ciriiriya weynaan soo ciriiriya say noqonee marka bishii shacbaan sagaal iyo labaatan ka dhigan subaxa dambana waxaa kusoo kacdaan soon ayib oo miyaanay marka yowmu shaki ahayn subaxaas dambe maya yowmu shaki iyagu imaam axmed wuxuu u yaqaanaa bisha haddii uu qof faasiqa soo sheego iyo ama haddii daruur yacnii aynan jirin oo cirkiio iska cad bisha la arki waayo iyada bisha hadday yacnii iska caddaa ee cirkiio cad haddii bisha la arki waayo maalin soddonaaduu ka dhigaa shacbaan iyada shaki mama maba ahama shakiguna wuxuu ka dhigayaa marka uu bisha arko nin faasiqa oo aan markaatidiisa la qabanin oo kale hadduu arko leanna qad waqad waa inuu run sheegayn oo been sheegay waa iska dhici karta ee maalinta ay caawo kale daruur ay cirka ku geydaaman tahay ay ku daboolan tahay ee bisha markaa inta la fiiriyo la arki waayo asaga wuxuu leeyahay markaa bisha subaxa saddexaad waxaad ka dhigtaan subaxa dambe waxaa kusoo kacdaan ramadaan inay tahay faqduruu lahu ciriiriya saas waa ayuu leeyahy ciriiriya laga wadaa ciriiriyana macnaheeda shacbaan soo ciriiriya shacbaan ciriirintiisu waa in sagaal iyo labaatan laga dhigo soddon loo dayn waa sida imaam axmed ku fasiray waay ibnu cumaraana saa uga horreeyey laftiisa marka faqduruu lahu iyo faakmiluu waa isku macno ma la dhihi karo saa darteed marka nimankanna sibay wariyeen shaaficina sibuu wariyey waa la waa noqon kartaa ayb iyaga marka waxay ku wadaan shaafici baa marka faakmilu lciddata isagaa la gooni noqday inta kale faqduruu bay wariyeen laakiin sida xooga badan faqduruu macnaheeda lafteeda faakmiluu waay marka riwaayaadka kale loo celiyo ayb laakiin hadda inagu baabkaas kuma jirna laakiin wixii qariibka iyo mutaabacadan uun ka mihaalinayna laakin wajadnaa lishaaficiyi shaafici waxaan u helnay mutaabican mid isaga mutaabiceeyayaan u helnay wahuwa cabdullaahi bnu maslamata alqacnabiyu weeyaan kadalika sidaadaasoo kale akhrajahu lbukhaariyu bukhaari uu soo saaray canhu yacnii can cabdillaahi bni maslamata can maalikin sidaasoo kale usoo saaray fa haadihi mutaabacatun taammatun mutaabacadani way dhammaystiran tahay sabab maxay u dhammaystiran tahay axmed hayow qariib agt dartiis ku noqo lahayn shaafici waayahay meeshaas marka wuxuu leeyahay shaafici waa la mutaabiciyey mar haddii la mutaabiciyey mutaabacadu waa taam wawajadnaa lahu ayda waxaan u helnay shaafici sidoo kale mutaabacatan qaasiratan mutaabaco qaasira ah fii صaxiixi bni khusaymata ayay ku sugan tahay dhexdiisa min riwaayati caasim bni muxamed can abiihi moxamed bni zayd can jaddihi cabdillaahi bni cumar mutaabacada marka man fowqa maaligay kasoo dhacday leanna maalig wuxuu ka warinaya cabdullahi bnu dinaar sow maaha can ibni cumar haddana cabdullaahi bnu dinaar iyo waxaa siman moxamed ibni zaydin can jaddihi ayuu yihi hahay moxamed ibni zayd iyo waxaa siman cabdula cabdullaahi bnu dinaar baa siman mutaabacadii marka man fawqa sha man fawqa shaafici weliba sheekha shaafici kasii kore cabdullaahi bnu dinaar baa mutaabacada marka helay hadda xaqiiqatan shaafici maunan helin waa mutaabaca qaasira middaan marka tii horena taamay ahayd wa fii saxiixi muslimin waxaa ku sugan dhexdiisa min riwaayati cubaydillaahi bni cumara can naaficin can ibni cumara bilafdi faqduruu halaaiina faqduruu ciriiri inaynan ahayn tana haddana tusaysaa faqduruu halaaiina marka haddii mar halaaiina lagu daray macnihii fa akmiluu iyo iyadoo isleeyihiin mar haddii macnuhu isleeyihiin mutaabaco waa la dhahaa xadiidkuna xadiid ibni cumar uu yahay waa yahay halkanna marka mutaabacadu waa qaasira leanna naafic iyo cabdullaahi ibnu dinaar baa siman ayb wala اqtisaara fi hadihi اlmutaabacati sawaء kanat taamata am qaasiratan cala lafdi wala qtisaara ku koobnaansho ma ahanin fi hadihi lmutaabacati mutaabacadan dhexdeeda sawaaun waxaa isku jin ah kaanat taamatan ahaataya am qaasiratan ahaatayaaye cala lafdi kuma gaar aha kuma koobna ayb lafdiga kuma koobna bal low jaa-at haddii ay timaado bilmacnaa macnaha ay ku timaado lakafad waa ku filnaan lahayd mutaabaca inay noqoto laakinahaa mukhtasatun waxay la gaar tahay oo yacni lagu gaaryeelaya bikownihaa ahaanshaheeda mutaabacadu inay ahaato min riwaayati dalika asaxaabiyi saxaabigaa riwaayadiisa inay ka ahaato xaggiisa labadan sadarna wuxuu leeyahay mutaabacadu lafdi kuma gaar ah bis oo yacni marka la leeyahay ninkan mutaabacow helay mutaabaco taamaw helay shardi ma aan hadda maalan shaafici waa la mutaabaceeyey soo maa cabdullahi ibnu maslamaa mutaabaceeyey lafdigooda matniga xadiidka xagga lafdiga isku mid inay ahaato qasab maaha kuma koobna arrintaas nacam bal xataa haddaysan alfaadda isla mid ka ahayn laakiin ay macnuhu isku mid ay ka yihiin mutaabaca unbaa la dhahaya ayb kuma kuma koobna lafdiga kuma gaar ah kuma koobna laakiin waxay ku gaar tahay mutaabacadu saxaabigaa laga feera mar haddii xadiidka saxaabigii ou kan ninkan mutaabaca ah ee la mutaabacaynayo saxaabigii ou xadiidka ka warinayay sanadkiisa iyo midkan mutaabica ah waa inay isku saxaabi yihiin xagga alfaadda waa kala duwanaan karaan macnaha unbaa muhiima intaa ma la gartayna ya wala qtisaara fi hadihi lmutaabacati wala qtisaara ku koobnaansho ma ahanin fi hadihi lmutaabacati mutaabacadan dhexdeeda sawaan waxaa isku mid a kaana taamatan ahaataya am qaasiratan ahaataya cala lafdi ku koobnaansho lafdiga korkiisa ay ku koobnaato ma ahanin bal low jaa-at hadday timaado bilmacnaa macno ay ku timaado lakafad waa ku filan tahay inay mutaabaco tahay laakinahaa mukhtasatun waa mid markaa yacni la gaar ah oo lagu gaaryeelayo bikownihaa ahaanshaheeda min riwaayati dalika asaxaabiyi inay ka ahaato taasay la gaar tahay mutaabaco waa mutaabica iyo mutaabaco waa in labadooda xadiid isku saxaabi inay ka imaanayaan hadda maalan shaafici iyo cabdullahi bnu maslama maaligay ka wada imaanayeen saxaabiguna wuxuu ahaa ibnu cumar low abu hurayra ou noqon lahaa mutaabaco lama dhahayo midaasi shaahid iyo ay gelaysaa daabkeed wain wujida haddii la helo matnun matni haddii la helo matniga oo yurwaa la warinayo min xadiidi saxaabiyin aakhara saxaabi kale yacni xadiidkiisa uu yahay yushbihuhu kaasoo yushbihuhu shabahayo matnigaasoo yushbihuhu shabahayo fi lafdi xagga lafdiga ka shabahayo iyo wal macnaa xagga macnaha ka shabahayo ow amase fil macnaa macnaha bisuu ka shabahayayo lafdiga faqad oo keliya fahuwa shaahidu ayb wain wujida matnun haddii matni la helo matniga oo yurwaa min xadiidi saxaabiyin aakhar matniga oo la warinayo laakiin saxaabi kale xadiidkiisa uu yahay kaasoo yushbihuhu kii horuu shab- shabahayaa muxuu ku shabahayaa fi lafdi walmacnaa waa isku lafdi waana isku macno aw fi lmacnaa ama waa kala lafdi isku lafdi maahano lafdigu waa kala duwan yaha laakiin macnahay iskaga mid ka yihiin faqad oo keliya laakiin saxaabigu iskaga mid kama aha min xadiidi saxaabiyin aakhara buu yihi fahuwa shaahidu idan ma alfarqu bayna almutaabacati washaahidi mutaabacada iyo shaahidka farqiga dhabtaa ee u dhexeeya waa maxay waa saxaabiga alfaada iyo muta iyo iyo macnaha iyo ma la fiirinayo ayb wa mihaaluhu mihaalkiisu shaahidka mihaalkiisa fi lxadiidi aladii qadamnaahu xadiidkii aan soo hormarinay maa rawaahu النasaa-iyu waa xadiidka uu nasaa-i wariyey min riwaayati muxamed bni xunaynin can bni cabaas can الnabiy sal ا ly slama fadakara mila xadiidi cabdillaahi bni dinaar can bni cumara sawaa sawaan xaal ou marka isku mid u yahay xadiidkii cabdullaahi bni dinaar can ibni cumar oo kalau sheegay laakiin hadda yaa waayo xadiidka saxaabigiisa waa ibnu cabaas kan saxaabigiisa waa ibnu cabaas kii horena saxaabigiisa waa ibnu cumar maadaama saxaabigu kala duwan yahay maxaa la dhahayaa markan waxaa la leeyahay shaahid xadiid ibn ab yani xadiidkii hore shaahid buu leeyahay min xadiid ibni cabaas ah baa la dhahaya fa hada bilafdi kan waa lafdigii isku mid ah lafdigii hore shaafici warinayay iyo lafdigan oo ibnu cabaas hadda xadiid ibnu cabaas ku yimid isku mid waay wa amaa bilmacnaa hadda markaa bilafdi walmacnaa ayuu kuu mihaaliyey ile lafdigu hadday isku mid yihiin macnuhu dabcan waa isku mide wa amaa bilmacnaa iyadoon lafdigu isku mid ahayn macnuhu isku mid yahay laakiin walidaalika waxaa aada ugu dadaalo waxaa aada ugu dadaalo abu daawuud soo maha wuxuu dhahayaa mararka qaar xadatanaa qutaybatu wannufayliyu وأحmed بن عيسى الmعنى almعنى waaxid yani saddexdooda xadiiث macnaha isku mid ah lafdigooda waa kala duwan yahay وأmaa bالmacnىa macnihi isagoo markaa yani isku mid yahay lakiin lafdiga kala duwan fahuwa ma rawaahu الbخaariyu waa xadiidka uu bukhaari wariyey min riwaayaةi mحamed بn زiyaadi عan أbi هurayrata blafdi fain guma calaykum faakmiluu ciddata shacbaana halaahiina hadii la idinka daboolo dhammaystira ciddata shacbaana lafdigan markaa wal shacbaan annaga nooma sheegnayn riwaayadii shaaficiyi hore ayb fain guma calaykum faakmiluu lciddata halaahiin ayay ahayd haddana marka faakmiluu ciddata shacbaana halaahiina hadda marka lafdigii isku mid maahanoo shacbaan baa midkan ziyaada la-ah kaas kale shacbaan kuma jirin laakiin macnuhu waa isku mid ilaa kii horeba wuxuu ka hadlayay waa shacbaane wakhasa qowmun qolo waxay ku gaar yeeleen almutaabacata mutaabacada waxay ku gaar yeeleen bimaa wixii xasala bilafdi lafdi ku xasilay sawaaun waxaa isku mida kaana min riwaayati dalika asaxaabiyi saxaabigaa riwaayadii ahaayayaa am laa ama yaanu ahaaninaa washaahida shaahidkiina waxay ku gaar yeeleen bimaa xasala bilmacnaa wixii macno ku xasilo kadalika awal annaga shaahid iyo mutaabaco saxaabiga noogu kala xadiisnaayeen qolo culimada ka mid ah baa waxay yidhaahdeen mutaabaco waa wixii lafdigoodu is leeyahay hadduu doono saxaabiga ha kala duwanaado shaahidna waa wixii lafdigiisu ounan islahayn oo wixii macno keliya ku saabsan oo lafdi aan marka aanu iska lahayn saxaabi ayaga marka qowlkan dambe waxa saxaabiga waxba ma fiirinayaan qowlkan dambe qoladan dambe saxaabiga xadiidka ma fiirinayaan ama ibnu cabaas ha ka imaada iyo abu hurayra mutaabacada iyo shaahidkuwa iyagu marka waxay leeyihiin marba haddii lafdiga mutaabica iyo mutaabaca isku mid matniga xagga lafdiga isku mid uu ka yahay waa mutaabaco haddii xagga lafdigu uunan isku mid ka ahayn laakiin macnuhu isku mid yahayna waa shaahid laakiin taxriirku sidii hore isagu soo taxriiriyey ayb waqad tulaqu waqad tuطlaqu اlmutaabacatu mutaabacada in la iطlaaqa la arkaa cala shaahidi shaahidki in lagu iطlaaqo wabilcaksina waa la arkaa wاlmru fiihi sahlun walamru arrinka fiihi kan dhexdiisa ku saabsanna sahlun waa iska fudud yahay meeshii shaahid lagu dhihi lahaa in mutaabaca la iska kaa dhaha laga yaabaa meeshii mutaabaco la dhihi lahaana shaahid in laga cabiro labadoodu laba erayo isku dhow dhow waayo walamru fiihi sahlun waayahay intaas marka kaas uga baxay mutaabacayo shaahid ictibaaru hadda rabaa inuu kuu sheego waclam ogow ana tatabuca duruqi duruqda raacraaceeda min aljawaamici laga raacraaco xadiid marka duruqdiisa la raacraacayo xagee laga raacraaca meesha laga fiirinayo duruqdaas waa halkee min aljawaamici jawaamicda kutubuuljawaamic xaggooda laga raaco waalmasaaniidi masaaniid xaggood laga raaco waljzaai ajzaa xaggood laga raaco lidalikana loo raaco kaagaasi alxadiidi ee xadiidkaa dartii loo raaco alladii xadiidka oo yudanu la malaynayo annahu isagu fardun inuu yahay liyuclama si loo ogaado darteedna loo raacraaco hal lahu mutaabicun mutaabic ma leeyahay am laa mise maya huwa alictibaaru waayo tatabucaasi alictibaaru weeyaan ayaa la yidhaahdaa ayb wuxuu leeyahay marka waxaad ogaataa duruqda raacraaceeda min aljawaamici aljawaamic waa jamcu jaamicin jaamic marka la yidhaahdo culamaa alxadiid waxay u yaqaanaan aljaamic marka la yidhahdo waa kitaab funuunta dhammaanteed axaadiidta kusoo aroortay wax ka qoraayo markaasaa kitaabka jaamic la dhihi karaa maalan caqiidadii waa ku jirtaa tafsiir waa ku jiraa aadaab waa ku jiraa manaaqib waa ku jiraa siira waa ku jirtaa fiqhi waa ku jiraa axkaam xalaal iyo xaaraam wahaa kada xadiidka yacni ka sidaas oo kale ah kitaabka noocaas oo kale ah waxaa la yidhaahdaa aljaamic lidalika bukhaari maxaa la yidhaha aljaamic asaxiix aljaamic asaxiix ayaa la yidhaha leanna waxaas o dhan waa koobay isaga tirmidigana maxaa la yidhaha aljaamic alkabiir isagana leanna waa jamciyey intaas intaaba waa leey waa wada qabaa abu daawuudka oo kale jaamic ma la dhihi karaa maya leanna tafsiir maleba isagana fiqiga xoog axaadiidta axkaamtu ku dadaalay isaga ayb maqaazi iyo kuma jirto kitaabuuljihaad buu qorayaa axkaamuu marka kaa dharjinaya isaga maqaazi iyo siiro iyo ma ugelaya iyada baabkeeda baynamaa marka bukhaariga iyo tir iyo iyo iyo tirmidiga iyo waxyaabahaas iyagu way leeyihiin muslimka isaga ka warrama muxuu idin leeyahay muslimka wax aada u yar waay tafsiirkiisu waa yaryahay jaamic xoogaa marka ma jaamic lama dhihi karo tafsiirku aada ugu yaryahay waa yahay waa jawaamic kuwaasaa la yidhaha marka jawaamic meeshay ku taallaa laakiin macnaheedu saas walmasaaniidi masaaniid masaaniidna waxaa la yidhaha axaadiidta lagu wariyo yani saxaabi walba xadiidkiisa meel gaara in lagu qoro oo musnad axmed siduu ku socdoo kale waayo wuxuu ku leeyahay maalan abu bakar oo kale musnadu abi bakrin ayuu baabeynaya wixii abu bakar dhan oo meesha dhiga musnadu cumar wixii cumarle uu ka warinayo meeshaa ku qoray marka axmed xadiid haddaad rabto inaad ka baarto horta waa inaad saxaabigiisa taqaan haddii aadan saxaabigiisa aqoonin ma heli kartid leanna isaga musnadu abi bakrin markuu yidhaahdo tartiib xataa ma u sheegayo axaadiidtaas wixii marka ama fiqhi ha ku saabsanaado ama ha ku saabsanaado siiro ama caqiida ha kus waa isdabagelina markaad marka wax ka raadinaysid marka waxaa u baahanaysaa waa dhib badan yahay waa inaad saxaabiga xadiidka taqaan meelaha uu ku kala wariyey amaakinta ee uu ku kala sheeg sheegay iyo haddaad rabtana atraafulmusnad inaa fiiriso atraafu lmusnad yacni musnad axmed keliya atraaftiisa waxaa qoray ibnu xajara wax ka qoray atraafu lmusnad musnad almuctali ayaa la yidhaha isaga marka xadiidka darafkiisa markuu qoro wuxuu sheegayaa meelihii ou axmed ku wariyey ninkii marka raba tusmoo kale u noqonayaa ninkii raba inuu marka xadiidkan raba inuu ogaado duruqda ou axmed ku wariyey xadiidkan haddaa rabto inaad ogaatid laabudda adraaf kutub ladraafka inaad ka yani kitaabkaas yani adraafu lmusnad almuctali inaad ka faa'iideysatid marka si fudud bay culimmada noogu fududeeyeen marka waxaa laga yaabaa xadiidkan axmed oo kale inuu shan dariiq ku wariyey duruqdaasaa adiga dan kaa soo gashay inaad fiirfiiriso tatabucdo kan baad fiirinaysaa darafka xadiidka ma intaasoo meel asaa kuu sheegaya wuxuu ku leeyahy fi musnadi fulan uu ku keenay fi musnadi fulan kada kada kada meelihii baad marka raacaysaa asaniiddii iyo duruqdii aayar baa u fiirsanaya culimada muslimiinta goormay yaqaaneen marka habkan oo indekiska la yidhaha indekiska fahraseynta fahraseyntu waxay yaqaaneen waqti hore mizi iyo iyo ka hor xataa ayaa atraaf la qoraayay waxaa dareemay marka yani cilmiga qaabka ninka wax baxinaayo wax waa loo fududeeyey de ayb innagii hadda waxaan garala-nahay xataa qaabkan wax u baxi lahayn qaabkii iyo kutubtaan wax ka raadsan lahayn yaa aada noogu adagba ama aanan fahamsanaynba kutubtiina waa noo taalna xadiidkuna wuxuu u baahan yahay baxi iyo ka daba noqnoqod meel walbo in farta la geliyo qasab noqonin marka kutubtaa adraafta qofka baaxidka oo anface laakiin ninkii marka la hadday markaa allaha alla ma yahay hadday tahay oo yacni waxaa weeyaan waxay u yaalaan ba adiga waxaa laga yaabaa macno inaysan kula lahayn waxaas culimada ku dadaasha adiga inaysan macno kuu lahayn laakiin markaad baxdi gaarto iyo aada baahideeda fahmay adaa markaas ku ordahaya ayb lacag badanna ka bixinaya dadkan hadda joogo risaalo yaroo qof mucaasira iska dhigdhigay oo wax ay ku tooran tahay badan aan jirin iyo labaatan dollar soddon dollar laga bixinay kutubihii marka aasaaska ahaayena war ma u ahay insaanku marka almar-u caduwun bimaa jahil masaaniidu baabkaasay marka ku socdaan iyaguna ayb waljzaa-i kutub lajzana maxaa la dhahaa waa kutubta mas'ale laga alifay masalan bukhaari alqiraa'atu khalfa alimaam waa hal mas'ala soo maaha axaadiidteedii buu jamciyey ajza kutub lajza marka waxaa lagu leeyay juzu lqiraa'a juzu rafci lyadayn juz ayaa la dhahayaa juzun fi ru'ya daara qudni kitaabu sifaatkiisa waa juz leanna hal baab hal mas'alo wax ku saabsan ayuu jamciyey kitaabu ru'ya sidoo kale waa juz wahaakada waljzaai marka macnahaas ayaa ajza'dii marka laga wadaa marka wuxuu yihi waclam ogow ana tatabuca turuqi duruqda raacraaceeda min aljawaamici laga raacraaco meelaha laga raacraacayo walmasaaniidi iyo masaaniidda laga raacraaco iyo walajzaai ajza'da laga tatabuco ilaa meeshaasa asal ahe lidalika kaagaa alxadiidina loo raacraaca xadiidkaa dartii alladii xadiidka oo yudanu la malaynayo annahu isagu fardun inuu yahay liyuclama si loo ogaado darteedna loo raacraaco hal lahu mutaabicun inuu leeyahay mutaabic am laa amase inuuna inuunan lahayn huwa lictibaaru ictibaar baa la yidhaha kaas shaqadaas marka la qabanayo hawshaa lagu jiro oo ninka uu wax baxinayo ictibaar baa la yidhaha shaqada ayb wa qowlu bni salaax ibnu salaax qowlkiisa uu yihi macrifatu اlictibaari wاlmutaabacaati washawaahidi sidaasuu culumulxadiidka ku yidhi qad yuuhimu qofka wuxuu ihaam gelinayaa ou ku wuxuu malagelinayaa qofkii uu ku ihaam gelinayaa ama ku malagelinayaa ana alictibaara ictibaarku qasiimun lahumaa qeyb mid labadooda u ah inuu yahay macrifatu lictibaar walmutaabacaat washawaahid haddii lagu yidhi waxaad moodaysaa ictibaarku nooc xadiidka ka mida inuu yahay sida mutaabacadu nooc u tahay shaahidku nooc u yahay ictibaarkuna inuu nooc yahay baad moodaysaa leanna waa laysugu kaa cadfay waa layskugu kaa raaciyay laakiin sidaa ma aha walaysa kadalika mid qeyb u noqonaya labadaasna ma aha bal ee huwa isagu hay-atu tawasuli gaaridda hay-adeeda waaye ilayhimaa ila almutaabacati washaahidi ayb mutaabacadii iyo shaahidkii gaaridee gaaritaankeeda hay-adii lagu gaari lahaa wa wa jamiicu maa taqadama wixii soo hormaray oo dhan min aqsaami lmaqbuuli maqbuulka aqsaamtiisii taxsulu faa'idatu taqsiimihi wajamiicu maa taqadama dhowxiis wajamiicu maa shay dhammaantii taqadama soo hormaray min aqsaami lmaqbuuli xaal uu maqbuulka aqsaamtiisa uu yahay taxsulu faa'idatu taqsiimihi qeybintiisa faa'iidadeeda way xasilaysaa biictibaari maraatibihi maraatibtiisa yacnii eegitaankeeda cinda almucaaradati mucaaradada agteeda marka ay xadiidku xadiid uu caarido ayaa faa'iidadeeda markaa la helayaa oy xasilaysaa ayb wa jamiicu maa shay dhammaantiisoo taqadama soo hormaray min aqsaami lmaqbuulina ah aqsaamta maqbuulka ah taxsulu faa'idatu taqsiimihi qeybintiisa faa'iidadeedu way xasilaysaa biictibaari maraatibihi lagu qaybiyey maraatibtiisa iyadoo la eegayo faa'iidada qaybintaasi way xasilaysaa cinda almucaaradati bay soo ayay soo xasilaysaa marka xadiidku xadiid kale uu ka hor yimaado lanna xasanu lidaatihi xasanun ligayrihi saxiixun lidaatihi saxiixun ligayrihi maanta dhan maqbuul baan soo qaybinaynay marka mid mutaabacu helayaa mid ma helayo faa'iidadiisa marka taqsiimkaa faa'iidada ku jirtaa maxay goormay xasilaysaana cinda almucaaradati marka ay tacaarud markuu yimaado uma almaqbuulu uma intaa dabadeed almaqbuulu maqbuulkii hadda marka tacaarudkii waa kan marka xadiidka maqbuulka ah ayb xadiidka maqbuulka ah laba u qeybinayaa marka xadiid muxkam ah iyo xadiid mukhtalif ah ayb muxkamku wuxuu noqonayaa xadiidkii maqbuulka ahaa haddaan la mucaaradin wax ta wax caariday nas xadiid kale oo caariday haddaanay hadduusan jirin xadiidka muxkamaa leedahay haddii la caariday xadiidka oo xadiid kale oo sida daahirkaa ka hor imaanaya la helo mukhtalifu lxadiid weeyaan marka haddii la jamcin karo waa la jamcinaa haddii la jamcin waayo awal khadwa marka waa jamcin in la jamciyo labadaa xadiid haddii la jamcin karo khayr lianna marka la jamcinayo fiihi icmaalu daliileyni marka aada labadan xadiid jamciso kanna waa ku camal fashay kanna waa ku camal fashay wa icmaalu daliileyni wlaa min ilqaa'i axadihimaa labada daliil in la jamciyo oo yacni la camal siiyaana ka owleysan midkood in la ilqeeyo meesha laga saaro sow ma garanin haddii la jamcin waaye marka waa laysu keeni waaye jamcintaana hadda marka culimadiisaa taqaano waa dadka fiqiga iyo xadiidka jamciyey ayaa aada u jamcin karaan ibnu xibbaan yacni ibnu khuseyma wuxuu yidhi kitaabu tawxiidka xataa laftiisa waa ku dhahayaa wuxuu leeyahay qofkii laba xadiid oo saxiix ah ay iskaga hor timaado aniga ha ii keena anaa u jamcinayo u dhihi jira ibnu xibbaanna wuxuu yidhi waxaad moodaa sunnada in hortiisa la dhigay oo sidau doono u uga qaadanaya inta kasoo qabsan inta kasoo qabsana adiga haddii hortaada shay laguu dhigo ku dhibtoonaysaa inaad halkan ka qaaddo halkan ka qaaddo ka-annamaa waxaad moodaa buu yidhi sunnada in hortiisa lasoo dhigay xaqan sidaasna waa ahaa ibnu khuseyma liannahu jamaca bayna alfiqhi waalxadiid labadaba waa jamciin sida uu xadiidka iyo ziyaadaadka iyo xaafid oo u ahaana dee saxiix ibnu khuseymihiisana waa ka fahmiyey kitaabu tawxiidka laftiisa waa kitaab xadiidna waayahay kitaab caqiidana waayahay ogowna ayb ibnu khuseyme marka imaamkaas weyn saasuu isagu dhihi jira ayb imaamu shaaficina gacan dheer buu ku lahaa baabkan umka waxaa ku jiro kitaabu ikhtilaafi alxadiid kitaab leeraa umka ka mid ah axaadiid daahirka iska hor imaanayso ku jamcinayaa ikhtilaafu lxadiid ayaa waxaa wax ka alifay ikhtilaafka sidoo kale ibnu qutaybata addiinawari khaiibu ahli sunna la yihaha khaiibu ahli sunna ibnu qutayba wuxuu leeyahy kitaab la yidhaha ta'wiilu mukhtalifi alxadiid laakiin ibnu qutayba isagu dhanka xoogaa xadiidka baac dheer uma lahayn luqada iyo waxyaabahan kale fahamka iyo xoog buu ku lahaa laakiin nin isagu xaafid maunan ahayn xadiidka aada ugu xalidha walidaalika isaga kitaabkiisana wuxuu u gaar yeelay masaa-isha caqaa-idka ay ku tacalluqdo u gaar yeela leanna wuxuu la dagaalamayey niman axaadiidta nebiga diidan oo ayagu dhahayo aaxaad waaye waxaan haddana wax iska hor imaanaya waaye waxaani marka inaynan macno lahayn waxay yidhaahdeen marka oon la qaadanaynin caqiidana lagu dhisaynin waa iska hor imaanayaan markaasay waxay keenayaan marka xadiid iyo mid kale xadiid wax kale laba laba xadiid bay keenayaan markaasay leeyiin marna sidaan u dhahayaa marna sidaan maalgeey marka isaga marka inta maadaama nimanka axaadiidta caqiidada ay soo qaateen axaadiidta caqiidada bisuu soo qaatay marka ta'wiilu mukhtalifi alxadiid axaadiidta aada ka helayso ou jamcinayo waa kuwa caqaa-idku ku tacalluqa sida badan ee mushkiladiisu laakiin waxay tahay mararka qaar buu xadiid daciifa ama mid mawduucba iska ah iyo wuxuu jamcinayaa xadiid saxiixa ma u baahnaba taas leanna mawduucu waa laga tegaa mawduuc maa lagu cilaynaa xadiid saxiixa miyaa aafo looga dhigaa ama xadiid daciif jiddan ah miyaa mid saxiixa looga dhigaa cilo kanaa ka hor yimid maadaama uu kan ka hor yimid saxiixa ha laga tago sax may noqone ma ee waxay ahayd inuu ka taga taana de waxaa keenaysa sanaacada xadiidkuusan aada ugu xoog badnayn daxaawi isaga laftiisu wuxuu leeyahay mushki sharxu mushkili laathaar badanaa marka axaadiid buu soo qaadaya daahirka iska hor imaanayso waa jamcinaya daxaawi dabcan muxadidna waa ahaayo nin imaamu xaafida xadiidka ku fiican buu ahaa faqiihna waa ahaa laakiin waxaa ka qaalib ah isagana iddicaau naskhi naskhi sheegashadeedaa ka qaalib ah sida badan wuxuu leeyahay xadiidkan midkana waa kan waa naasikh midkan waa waa la nasakhay sidaasaa ka qaaliba iyadoo aan taariikhda la ogeyn ayb adugu marka hadday xadiid tacaarud iyo waxaad ka aragto kutubaha marka aada aadaysid kuwaas ayay noqonay iyo kutubaha axaadiidta lagu sharxo kutubaha axaadiidta marka lagu sharxo tamhiidkaoo kale gadaasha ayaa ku qaylinaysa marka maxaan ka hadlaynay marka kutubahan xadiidka sharaxday sida tamhiidka istidkaarka labadooda ibnu cabdilbar baa iska leh fatxulbaariga saddex ma yahay macaalimu sunanka khataabi afar sow kuma aha ayib allahu lmustacaan iyo intii hadda aan sheegay ninkii ka warqabo inta badan axaadiidta fahamkeeda maku qalloocanayo waa kutubta marka aas aaska u ah waayo marka xadiid la sharxayo ayb qofkuna naqsigiisa markuu axaadiidta sharxayo wuxuu ka wuxuu ku ku xiran yahay inta uunan kutubtaas aqrinin ama uunan ka aqoonin ama uusan fiirininna naqsiga darsigiisa waa laga dareema leanna kutubahan waa kutubtii xadiidka iyaga marka aada bay kugu sharxayaan xadiidka wixii ishkaalana waa kaaga jawaabayaan weligaa marka kutubahaas ilmaam in qofku leeyahay haddii marka la jamcin waayo tallaabada labaad maxay waxay noqonaysaa taariikhda in la fiiriyo haddii taariikhda la garanayo baabu naskhi baa la aadaa mid ka dambana naasikhou noqonayaa kan horena muxuu noqonayaa mansuukh iyagana marka aada rabto inaad aadid xadiidka naasikh mansuukh waxaad fiirinaysaa alictibaar fi naasikhi waalmansuukh oo uu leeyahay abu bakr alxaazimi waa madbuuc laba mujalad waay abwaab buu u qoran yahay axaadiidta marka daahirka intay istacaaruday haddana naski la sheegay ayuu ka hadlaan waa kitaab aada u faa-iido badan alictibaar fi naasikhi walmansuuq kuwa kalena waa jiraan dabcan annaasikh walmansuuq fi lqur'aani wasunna oo axkaamta ku saabsan waxaa iskale abu cubeyd hal mujalad waaye nasikh اlxadiidi wamansuuku ahram abu bakr alahram waa hal juz inkastoo isaga mararka qaar uu jamcinayo waxyaabo naska keliya aanu sheegeyn haddii marka taariikhdii iyo la garan waayana oo nasakh ma jirayo dabcan tarjiix baa la aadaya tarjiixa marka awjuhu tarjiix waa badan tahay ilaa boqol wej baa wax lagu kala rajaxaa axaadiidta iska hor imaanaysa inta badan waxaa sheegayo abu bakr alxaasimiga laftiisa muqadamada kitaabkiisa awjuhu tarjiix waa uga hadlay ciraaqi laftiisana almuqni can xamli lasfaarka waa filayaa isaga xataa inuu ku sheego awjuhu tarjiixaasi wej ka mida ninka mujtahidkaa ma weynayo ou labadan xadiid ku kala rajaxo marka la rajaxaana midna raajix ou noqonaa midna marjuux raajixaa la qaadanaa marjuuxi waa laga tegaya marka labada jeer ee naskiga iyo tarjiixa labada daliil laguma wada dhaqmayo mid unbaa lagu dhaqmaya midna waa laga tegay haddii tarjiixu ku adkaado xaggee la aadaa marka labadan xadiid waa kala rajixi waaye waa ka istaagayaan labadoodaba ilaa xataa yatabayana lahu ilaa marka wej oo tarjiix iyo wax ay u kala caddaadaan habkaas alla maraa marka waa dariiqada marka fuqahaa oo ahlulxadiid ay maraan haddaad marka fahamto habkaani waxaa kuu sahlanaanaya masaa'il badan oo la ysku haayo waxaa arkaysaa laba sheekh masalay ku isku khilaafeen mid baa marka labada xadiid jamcinayo midna wuxuu leeyahay waa isku hor yimaadey in labada xadiid kanaa la rajaxaa jaaba wuxuu ku booday baabu tarjiix buu u booday labadooda marka kee kee la rajaxaa warkooda ninkan wax jamcinaayo leanna isaga darii icmaalu daliileyn uu ku socdaa isaga ayb tarjiix marka hababkaas oo kalea marka uma almaqbuulu maqbuulkii yanqasimu waa qaybsamayaa aydan noqode ilaa macmuulin mid lagu mid ilaa macmuulin bihi mid lagu camal falo wagayri macmuulin bihi iyo mid aan lagu camal falaynin ayb maqbuulkii saxiixa iyo xasanku macmuulun bihi iyo hayru macmuulin bihiba u kala baxaa hayru macmuulin bihi waa mansuuqa iyo marjuuxa iyo kuwaas marka daliilkan waa laga tegay maxaa looga tegay laakiin liajli daliilin aakhar ibnu taymiya marka wuxuu yidhaahdaa qofka had nas ansaxay wuxuu uga tegi karaa oo keliya nas kale un bis laakiin adiga ra'yigaaga oo maxdi a ma uga tegi kartid nas ansaxay haddii aada marka sidaa yeeshana waxaad noqonaysaa kuwa ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi aladiina yujaadiluuna fi aayaatina bigayri sulطaanin ataahum kabura maqtan cinda allahi ayb kaasuu marka halkaasuu noqonaya ayb kadalika yudilu llahu man huwa musrifu murtaab aladiina yujaadiluuna fi aayaatina soo maa fi aayaati illahi bigayri sulطaanin ataahum kuwa aayaadka alle ku doodayo bigayri sulطaanin ataahum xujo u timid iyadoon jirin xujo maxay noqon kartaa marka waa aayad qur-aan ama xadiid naam haadihi alxuja naam waxaan marka inta axaadiid loo sheego dhahayo ama aayadihii qur-aanka ee limaa khalaqtu biyadaya nebiguu leeyahy kiltaa yaday rabbii yamiinun waxaas dhan markaad u sheegto wuxuu ku leey maya maxaa dhacay waxaan ilaahay waa ka nasahanya maxaa u daliila liwujuubi tanziih ilbaari liwujuubi tanziih ilbaari maa uga hor imaanaya axaadiidtii madam ayb liwujuubi tanziihi ilbaari waa sax ilaahay in la nasaha waa waajib qofkani adoo sifadan iyo aayaddan ilaahay rumaynaya miyaadan ilaahay nasihi karin oo laysa kamidlihi shay-un aadan ictiqaadi karin waa isu keeni kartaa labada idan marka warkaagii waxay noqonayaan wuxuu noqonayaa ama wuxuu kuleeyahay adila alcaqliya iyo adila anaqliya hadday iska hor timaado adila alcaqliya la hormarina qaanuunka qaanuunkii raazi saasuu ahaa adila naqliya caqliya markay iska hor yimaadaan caqliyadaa la hormarinaa sababtoo ah naqligan caqligaa ku fahamtay waxaan inay aayad yihiin xadiid inay yihiin maxaa yaa ku tusa caqliga caqligaa idan asal ah buu leeyahy haddii caqligii marka laga tago naqligiina farac waayo meesha waa ka baxa waxaas dhanna marka ibnu taymiya sagaal mujalladood uga jawaabay dar-u tacaarud alcaqli wannaqli hadda halkan maxalkeed maahan laakiin uu maxaan ku keenay hayru macmuulin bihi nas waxaa looga tagaa waa in nas kale uu yahay adiga caqligaaga ugama tegi kartid qaala allahu iyo qaala rasuuluhu liannahu maxaa yeelay in salima hadduu ka nabadgalo min almucaaradati mucaarado hadduu ka nabadgalo tacaarud ay lam ya'ti khabarun khabar ma imaanin yudaaduhu isaga ka hor imaanayo yaan imaanin fa huwa almuxkamu waa muxkam wa amhilatuhu kahiiratun amhiladiisuna waa badan tahay wain curida haddii la caarido falaa yakluu ka marnaan maayo imaa an yakuuna inuu ahaado mucaariduhu midka isaga ka hor yimid maqbuulan inuu yahay mid maqbuula oo midlahu isagoo kale ah ka ka hor yimid inuu isagoo kale yahayo maqbuul isna uu yahay ow amase yakuuna inuu yahay inuu ahaado marduudan mid marduud oo daciif ah fathaanii midka labaad laa athara lahu wax saameyna male wax raad ah male ile waaba marduude lianna alqawiya maxaa yeeley midka qawiga ah laa tu'ahiru fiihi ma saameynayso mukhaalafatu daciifi daciif khilaafkiis ma saameynayo waa lala socdayo ila tahan wain kaanat hadday tahay almucaaradatu mucaaradada bimilihi mid isaga lamida caarida falaa yakluu ka marnaan maayo imaa an yumkina inuu suurtoobayo aljamcu jamcin beyna madluuleyhimaa labadooda madluul yacni labada wax labada wax oo ay yani daliilka u yihiin madluulkooda in la jamcin karo bigayri tacasufin takalluf la-aan in la jamcin karo ow laa amase inaan la jamcin karin yacni jamcintu waa inaynan takalluf yeelanin takalluf la-aan ayaa la jamcin karaa aayar ow laa amase maya fa in amkana haddii suurtoobo aljamcu jamcin fa huwa nawcu lmusamaa waa nooca lagu magacaabo mukhtalifa alxadiidi wamahala lahu bnu salaax ibnu salaax wuxuu ku mihaalay bixadiidi laa cadwaa walaa tiyara xadiidkaasuu ku mihaaliyey laa cadwaa cudur la isqaadsiiya ma jiro walaa tiyarata walaa haamata walaa safara walaa guul xadiidkaas maca xadiidi fira min almajduumi firaaraka min alasad midka juudaamaysan ka carar ka cararidda aada libaaxa ka cararayso oo kale yacnii midkan dambe maxaa laga qaadanaa in cudurka laysqaadsiin karo ila ka cararaa lagu yiri kii horena cudur laysqaadsiiyaa male buu leeyahay waa iska hor imaanayaan soo maa mana la jamcin karaa hadda labadan ma la jamcin karaa waa la feerinaa markaayb wakilaahumaa labada xadiidba fi saxiixi buu ku sugan ayay ku sugan yihiin wadaahiruhumaa daahirkoodana atacaarudu weeyaan wawajhu ljamci baynahumaa labadooda jamcintooda wejkeedu waxa uu yahay ana hadihi lamraada cuduradani laa tucdii biabciha iskeed iyo iyada daatadeeda ma qaadsiiso cid kale laakin allaha subxaanahu watacaala allah jacala wuxuu ka dhigay mukhaaladata almariidi qofka jiran dheehiddiisa bihaa iyada sababkeeda yacni buu ugaga dhigay lisaxiixi midkii caafimaadka qabay sababan buu uga dhigay liicdaa'ihi midkan qaadsiintiisa maradahu maradkii cudurkiisa uu qaadsiiyo marka wuxuu leeyahay laa cadwaada cudurkan isaga daatadiisa qofkan uma yacnii uguma dhacayo muaa ka kalena marka waa sabab mukhaaladadu inay sabab tahay uma qad yatakhalafu inuu dib maraa la arkaa dalika kaagaas can sababihi sababkiisa inuu ka dib maro kamaa fii gayrihi min alasbaab sida keyrkiioo asbaabta aba ay tahay usuu ma dhici karto asbaabtiioo joogto in la waayo wixii sababka u ahaa masalan nin baa yacnii ilmow dhalayaa ilmihii sabab marka weeyaanoo isaga inay caawiyaanoo adhowo baari u noqdaan oo isagu marka uu u baahdo ay wax u qabtaan sababtii waa haystaa waa la yimid in la waayo soo ma dhici karta marka wixii uu rabay yacni sababka iyo musababku calaaqa waa ka dhexaysaa laakiin way dhici kartaa sababkii oo joogo musababkii in la waayo waa dhici kartaa kadaa jamaca baynahuma bnu salaax ibnu salaax saan u jamciyey tabacan ligayrihi mutaabican ligayrihi isagoo raacayo taabican ligayrihi khulaasadu marka waxay tahay laa cadwaa cudurku sidiisa qofkan uguma dhacay allah ku rido waay fira min almajduumi firaaraka min alasadna macnihiisu wuxuu yahay in qofkan mukhaaladada nin jiran aada dheehaysid ood agta ka joogtid sabab weeyaan cudurku uu kugu imaan karo kugu dhici karo cudurkan allah keeno tanna waa sabab marka midkaa anfinta la anfiyeyna waa bidaatihi cudur allah dadka u keeno midkan dambena cararkan carar lagu leeyahayna waa sabab ibnu salax isagu saasu ku xambaaray ku jamciyey walowlaa ibnu xajar wuxuu leeyahy sida habboon fi ljamci jamcinta baynahumaa la jamciyo labada xadiid dhexdooda an yuqaala in la yidhaahdo wa ina nafyahu nabiga anfintiisa sala allahu calayhi wasalama lilcadwaa uu anfiyey cudur isqaadsiinta baaqin waa mid baaqi ku ah calaa cumuumihi cumuumkiisa cudur la isqaadsiiyaa ma jiro wqad saxa qowluhu sala allahu alayh waali wasalam waxaana ansaxay nabiga qowlkiisa laa yucdii shay-un shay-an shay shay cudur uu mama qaadsiiyo wa qowluhu sala allahu alayhi wasalama liman caaradahu ninkii nabiga caariday oo yidhi biana albaciira alajraba ratiga cadhada qabo yakuunu wuxuu ahaanayaa fil ibili geelow soo dhexgelayaa saxeixati geela caafimaadka qabo fa yukhaalituhaa waa dheehayaa fatajrabu geeli dhamaacadhaa ku dhacayso ninkii markuu sidaa nebiga ku mucaaraday warka nebiga xaysu radda calayhi markuu nebigu ugu jawaabay biqowlihi faman acda alwala nebigu marka wuxuu yidhi faman acda alawala kii hore yaa cudurka qaadsiiyey midkii ugu horreeyey yaa cudurka ku riday yacnii wuxuu ujeedaa an allaha subxaanahu watacaala alleh ibtada'a isagaa ku bilowday daalika kaagaasi fi thaanii kan labaad isagaa ku bilaabay kama ibtada'a fi lawali kii koowaadba siduu cudurka ugu keenay yacnii ninkii ugu horreeyey cudurkan laga helay allah u keenay soomaha nin kan labaadna allah u keenay marka laa cadwaa calaa cumuumihaa wa ama alamru bilfiraari min almajduumi is-amrida lays amray qofka juudaanka qaba in laga cararo fa min baabi sadi daraa'ici waay nebigu amarkaani marka wuxuu u bixiyey sadu daraa'ic yacnii tawakul xumo caqiida xumo intay kugu dhici lahayd haddaba iskaga dheeraa sababtuna waxay tahay adiga haddaadan ka dheeraanin oo ninkan jiran aada agta ka fadhiso cudurkiiba alla kuu keenayaa maalan markaasaad leedahay war hebelaa ii keenay kaasaa ii keenay kaasaa maanta kaasaan la fadhiistay isagaa cudurkan ii keenay isagaa cudurkan ii keenay marka waa dembi marka inta aada dembaabi lahayd haddaba iskaga dheerow waay macnuhu ee mar kastaa cudur allah uun keeno subxaanahu watacaala ibnu xajar isago saas u jamcina marka lianlaa lianlaa yatafiqa sownan isku waafaqin lishaqsi qofka aladii yukhaalituhu shay-un shay uu dheehayo min dalika kaagaas dadkaa jiran bitaqdiir illaahi ilaahay u qadaraadiisa tacaalaa ibtida'an horaanba alla uu ugu qadaray iyo isaga mukhaaladadiisa iswaafaqayaan saanay isugu waafaqin ayb ibtida'an bilaabashaba alla uu ugu qadaray laa bilcadwaa isqaadsiinta maya almanfiyati ee la anfiyey maahane fayadunna markaa uu u maleeyo ana dalika kaagaasi xasala lahu inuu u xasilo isaga bisababi mukhaaladatihi dheehitaanka ou dheehay darteed inuu markaa ugu yimid buu ictiqaadinayaa fayactaqida markaa uu ictiqaadiyo sixata alcadwa isqaadsiinta saxiixnimadeeda fayaqaca markaa uu ku dhaco fi lxaraji shaki iyo dembi fa amara marka nebigu wuxuu amray bitajanubihi inuu ka dheeraadaba xasman lilmaaddati gooyn la gooynaya maaddadaas wallahu aclamu buu yidhi waqad sanafa fi hada nawci waxaa ka sanifay alimaamu shaaficiyu kitaaba ikhtilaafi alxadiid ayuu ka alifay laakinahu lam yaqsid istiicaabahu laakiin maunan u qasdin inuu wada kulli wada gaaro axaadiidtaas daahiru tacaarudka ah oo dhan inuu dhammaystiro ma ku talagelin waqad sanafa fiihi bacdahu gadaashii waxaa sanifay ibnu qutaybata wataxaawiyu iyo wagayruhumaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed